qaar ka mid ah madaxda mucaaradka dowladda federaalka ayaa ugu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah warqad ay si wada jir ah u soo saareen shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka xasan cali kheyre ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka iyo xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa loogu digay xasan sheekh maxamuud iibinta dhulka caamka ah haddaba waxaan ugu degaynaa ganacsatada sida sharci darrada ah looga iibinayo dhulka danta guud iyo dadka kale ee la siiyey looga qaanbaxay amaba lagu laaluushay inaysan ku kadsooman milkiilayaasha dhulka dowladda waana in ay ogaadaan ayaa lagu yiri war-saxfadeedka ay saddexdan shaqsi soo saareen wuxuuna hadalkan ku soo aadaya iyadoo ay aada u soo badanayaan tallaabada ay dowladda xasan sheekh maxamuud dhulka danta guud iyo xitaa kuwa gaar loo leeyahay ay ugu iibinayso ganacsato iyo shakhsiyaad kale arrintaas oo ay dad badan ka cawdeen haddaba waxa uu xasan sheekh maxamuud usoo dhigtay xarumaha waxbarashada ee magaalada muqdisho isagoo si aanan la ogeyn ugu iibinayo ganacsato markaas kadibna ganacsato ciidamo wata ay kusoo duldaadanayaan xarumaha